barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad lix iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobadaad maanta oo axada ku maqli doontaanna barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haddana anigoo guursaday oo xaas yeeshay oo kira iyo laydh iyo biyo iyo mashquulka igu soo baxay oonan awoodin dadka indhaha qaba wax ay qabsan karaan badigooga aanan awoodin haddana iskumaan dayin inaan guriga fadhiisto oo idhahdo waad indhalaadahay laaanta haddana waxaan isku daya inaan wuxuun qabto se waxaan qaban karaba weligii haadaana waxaan ku shaqeeyaa shaqada ugu adag shaqo ay dad qabtaan
dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
ma ogtahay uryaankaba agaluuma waayini caynkaa wax loo yidhi kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qaba
xubintii cayaarahan waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
waxaa fashilmay iskuday kuuriyada waqooyi ay ku doonaysay inay ku tijaabisa gantaal cusub kaasoo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada xeebta ku taalla ee simbo abbaanduulaha wadaagga ah ee ciidamada kuuriyada koofureed oo iyadu dhaqdhaqaaqa gantaalaha dariskeeda waqooyi isha ku haysa ayaanan wax tafaasiilah oo dheeraada ka bixin tijaabadan fashilantay ilaa iyo haddana ma cadda nooca gantaalkan iskudayga tijaabada gantaalkan ayaa yimid maalin kadib markii beyongyang ay samaysay dhoolatus ballaaran oo dhinaca milatariga kaasoo dalal fara badan ay u arkayeen inuu yahay murqa muujin ay kuuriyada waqooyi ku tala gashay wasiirka daafaca maraykanka jim mates ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegay in madaxweynaha iyo kooxdiisa milatariga ahba ay dareensan yihiin tallaabadan ugu dambeysay ee ay dowladda kuuriyada waqooyi isku dayday in ay gantaal cusub ku tijaabiso hase yeeshee guuldaraystay laakiin madaxweynuhu arrintan weli kamaanu faalloon dadka turkiga ayaa maanta u codeynaya haftida ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha lagana gudbo awoodda nidaamka baarlamaanka ee hadda ka jirta dalkaasi codaynta ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu muhiimsanayd muddo afar iyo siddeetan sano ah taariikhda dalkaasi aftida ayaa kala qaybisay dalkaasi iyadoo ay taageerayaasha iyo kuwa mucaaradka ahba ay doonayaan in mustaqbalka ay ku doodayaan in mustaqbalka dalka uu halis ku jiro degmada la yidhaahdo kadikof ee ku taalla magaalada istanbul ayay codayntu ahayd mid si xawli ah uga socotay tan iyo markii ay furmeen xarumaha codbixinta natiijada codbixinta ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo fiidnimada axaddan wakhtiga dalkaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkaaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
kulan wacan dhegaystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka dhallinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixinno kala duwan balse dhammaanteenina tusaya in awoodda qofka bini'aadankaah ilaahay siiyey aanay jirin wax xadidi kara amaba ka hor joogsan kara inuu wax ku qabsado dhallinyaro badan oo ku nool dhulka soomaalida ayaa ka cawda shaqola'aan qaarkoodna waxay sheegaan in shaqooyinka ay helayaan aanay ku maarayn karin noloshooda iyo toqoysaskooda taasi waxay keentaa in dhallinyaro badani shaxaad ku nool yihiin halka kuwo kalena ay wax ka sugaan waalidiintii iyaga dhalay oo soo koriyey waxna soo baray oo aanay weli iyagu waxtar u fidin bal haddaba ka waran nin dhallinyaro ah oo indhaha naafo ka ah oo isagoo dooba ganacsi bilaabay kadibna dukaan furtay dukaankiisii oo u socda oo uu keligii ka shaqaysto ayuu guursaday gabadh kadib isaga oo aan wax caawimo ah ka helin cid kale ayuu gurigiisii gogladay oo uu la aqalgalay gabadhii uu guursaday farxaan daahir cabdi waa ninka indhahala ee aynu ka sheekaynayne wuxuu v o eeda u sheegay in markii uu guursaday ee uu kharash badani ka baxay uu dukaankiisii kacay markii uu waayey lacag uu ku soo iibiyo alaabadii uu dadka ka sii iibin lahaa farxaan hawl badan baa ku soo baxsatay waana nin xaas leh oo mas-uuliyad culus ayaa dusha ka fuushay wax shaqo ah oo kale ma hayo mana jirto cid shaqo siinaysa oo waxa laysleeyahay ma nin indhala ayaa wax idiin qaban kara dad badan ayaa farxaan kula kafdamay dadkii indhaha qabayba shaqo weyla yihiin waxaase nasiib wanaag ah inaanu farxaan ku niyad jabin duruufaha adag ee soo wajahay wuxuu go'aansaday inuu naftiisa iyo xaaskiisaba u shaqaysto oo uu xamaal tago xaaskiisii wuxuu dejiyey magaalada bowrama isaguna wuxuu u shaqo tegay magaalada hargeysa haatan wuxuu iibiyaa alaabooyinka yaryar ee tunka lagu qaado oo uu la wareego dhaqaalaha ka soo baxana wuxuu ku biiliyaa xaaskiisa iyo eheladiisa kale balan idiin kala baxo sheekadii dhex martay ninka aragga naafada ka ah ee farxaan daahir cabdi iyo wariyahayaga bowrama haashim sheekh cumar good ganacsi yar baan ka bilaabay run ahaantii dukaan yar baan dhigtay kadibna waan ka guursaday guurkii kadibna dukaanki waaba baaba-ayba haba yaraatee uu sii baaba-ay markii uu waayey garab iyo cid kaleo garab igu siisa oo dukaanka ila kabta oo dhaqaalaygaga yar caawiso oo dukaanka ila ilaalisa ruaantii waa uu sii baaba-ay kadibna waxaa mataqaanaaye dukaankii markuusaa igaga baaba-ay haddana anigoo guursaday oo xaas yeeshay oo kira iyo laydh iyo biyo iyo mashquulka igu soo baxay haddana oonan awoodin dadka indhaha qabo wax ay qabsan karaan badigooga aanan awoodin haddana iskumaan dayin inaan guriga fadhiisto oo idhahdo ood indhalaadahay ruaantii haddana waxaan isku dayay inaan wuxuun qabto se waxaan qaban karaba weli iyo haadaana waxaan ku shaqeeyaa shaqada ugu adag shaqo ay dad qabtaan ee shaqada inta alaab dhegta lagu qaatay maantoo leel magaalada lala wareegayo taana waxaan ku dabaraa duruufta xaafadayda guriga biilka iyo weliba kirada iyo leyrhka ayaan ku dabaraa ruaantii dii cadday dhegaysanaysa igu dhex aragtay hargeysa dhexdeed anoo qaabkaa u shaqaynaya anoo dhabar tukaanlaynaya oo alaab dhegta intaan qaadatay dhegta ku sido saa ula wareegaya way aragtay ciddii kalena anaaba u sharaxaya oo waxaan leeyahay saasaan ku shaqayn jiray haddana ruaantii ma helin weli cid iga caawiso oo tiraahda ruaantii ninkan uu dhalaayahay waxna waa qabsanayaa waa kan shaqadan la wareegaya waxaad tilmaamtay shaqada immiga aad haysaa inay tahay inaad la wareegto badeecadda ay ka mid tahay suumanka muraayadaha la wareegto suuqyada dadkan aad ka iibiso maadaama aad tahay wiil aragla oo aan waxba arkayn lana wareegaya badeecadda caynkaasa oo degta ku sita say dadku wax kaaga iibsadaan sayse kuula macaamilaan wallaahi dadku aad iyo aad bay horta ula tacajabaan markay arkaan qof suuqii dhannaa ee hargeysa ee intaa leekaa ee gawaadhida saxmadda leh inta indhalaha yahay haddana alaab qaatay oo maxay ahayday suuqa hargeysa la wareegaya ruahaantii dadku iyagoo qaarkood ku dhiiri gelinaya ayay wax kaa iibsanayaan odhan iyagoon xitaa u baahnayn ayay markay arkaan odhanayaan wallaahi ninkan waa indhalaayahay haddana wax waa iibsanaya dhiirigelin bay qaar wax kaaga iibsanayaan qaarkood way kula yaabayaan waxay ku odhanayaan ma indhaliid qaarkood waxay ku odhanayaan wallaahi waa indhalaayahay haddana ninkani waa ka haddana shaqaysanaya qaarba si qaarba qaar waa cilmi ilaahay bay odhanayaan qaarba ruahaantii aad iyo aad bay dadku horta si wanaagsan ay la macaamilaan laakiin oo wax iga iibsanayaan laakiin ma arag maxay ahayday weli cid orata mataqaanaaye dadka badigooga waxay ka odhanayaan waad indhalaadahay waana shaqaysanaysaa suuqa hargeysaad wareejinaysaa alaab bal ka waran dhibaatooyinka intaa leegeed maraysid ruaantii anna waxaan ugu jawaabayaa duruuftu wixii ay kugu khasabtaba waad yeelaysaa ruaantii dadka badigoogu waxay arkeen qof indhalo oo dukaan iibinaya laakiin dadka la yaab bay ku noqotay mataqaanaa qof indhalo oo intuu alaab dhegta ku qaatay suuqa hargeysa intaa leeg la wareegaya aadna way ula yaabaan markaasd borama oo aad degan tahay oo qoyskaagu degan yahay iyo hargeysa sidaad uga wada shaqaysaa inta badan hargeysa markaan tago ayaan shaqadaa ku badanahay oo waa caasimad weyn oo wax kastaa lagaa iibsanayaa laakiin boorama markaan joogo ruaantii wax shaqoon gacanta ku hayaba ma jiraan waxa yaraan hayana waxbaba ima gaadhaba ruaantii laakiin hargeysa toban doora baan qaadi alaab baan soo iibsan halkaa suuqa bartankiisa ilaa dhulkaasaan la soo yarwarwareegi waa lagaa iibsanaya dadkuna way aad bay uga naxariis badan yihiin ruaantii si fiican baa wax lagaaga iibsanayaa yaa ku hoynaya ee gurigaagii ku geynaya ee suuqa kaa kaxaynaya ee ku gacan qabanaya markaa dhammaysato wixii aad gadaysay iyo suuqii marka la xidhayo yaa ku hoynaya ee wax kula qabanaya runtii saddex bilood baan shaqadaa wareegaa ku dhex jiro ilaa iminkana waa ku jiraayo markaan meel- meeshaan mar maro mar labaad cid iima tilmaanta runaantii suuqan hargeysaba runaantii aad iyo aad baan iminka ula qabsaday maadaama oo aad socodkiisii baan ku batay Ee, hargeysa waxaan ka galaa ee, mataqaanaa xaafad ku taala jigjigayar ee, guri ku yaala ayaan ayaan ka galaa oo mid aan saaxiibanahay baan la galaa habeenkii uu seexa tagaa dharaartii laakiin anaa istabara cuntadeeda iyo cashadeeda iyo qadada iyo quraaca ma tago ee, habeenkii baan yar jibs tagaa markaa basaska jigjigeer een, xaafadda ku tegayo waan yaqaanaa meesha aan ka tegayo kolkolkaan ka fogaadana qof baa ii tilmaamayo halkaasaad wadada baad qaadaysaaba qof oran markaan qaadana runaanti meel aan garanaya aan soo gaadhana qiyaasta waan garanayaa oo haddii tolo anaa baska imanaya oo soo doonana aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo aragga naafaka oo indhaha waxba ka arag oo la yidhaahdo farxaan daahir cabdi wuxuu u warramayey wariyahayaga haashim good isagoo ka sheekaynayey sida uu u shaqaysto iyo waxyaabaha uu qabto
dhaliyaha kacotoosa dhidibkii xarkaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhoolkiyo hilaaciisa boqoshiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena hoy dhaliyaroy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooyo soo aada qaleecada ka jira beesha
weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka dhallinyarada cabdiqani maxamuud cabdi waa nin dhallinyaro ah oo ku nool deegaanka widwid oo ku dhow buuhoodle cabdiqani wuxuu v o eeda u sheegay inuu muddo laba sannadood ka hore uu ku fikiray inuu ka qayb galo barnaamijyada dhacdooyinka caalamka ee lagu soo bandhigo hibada iyo awoodaha aan dadka badankiisa suurtagal u ahayn wuxuu go'aansaday inuu ilkihiisa ku qaado waxyaabaha miisaanka culus oo uu ugu yaryahay shayga culayskiisu yahay konton kilogaram oo uu afartiisa fool ku qaadayo iyo wixii ka sii badan isagoo aan taageero ka rabin cid kale amaba xataa aan adeegsanayn gacmihiisa cabdiqani maxamuud cabdi oo wirwir jooga ayaa u waramay wariyaha v o ed laascaanood cabdikariim olol waxaanay ka sheekaysteen bal sidii uu ku bilaabay iyo xaddiga miisaanka uu iminka qaadi karo walaalo magacaygu waa cabdiqani maxamuud cabdi arrimahan dhacdooyinkaana in badan ayaan aan kasoo shaqaynayey muddo haddeer ilaa laba sano ah ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii ayaan kasoo shaqaynayay arrintan sidii aan ugu guuleysan lahaa dhacdooyinka adduunka aan uga qayb qaadan lahaa xuun magarataye anshaan dee dhacdooyinka aan kusoo dari lahaa bal horta waxaad iga sheekaysaa bal marxaladan iyo sidaad ku bilowday inaad miisaan intaa leeg aada ilkaha ku qaado ka aad u bilowday bal iga sheekee iyo markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay raashinka waxaan ka bilaabay rufuc labiyo toban kiilo ah waa gartay
gurigaan dhigtay jimicsi baan ku sameeyey ilkahaygan qabatiyey waan baray awoodna dee waan ku qaadayo magaranaaye aan kusoo ku qaaday waa gartay shub kiis rufici marka aan qaaday waxaan isku dayey inaan shub guriga soo dhigto aan ku qaado ilkahayga oo u dhigma oo u dhigma shan iyo labaatan kiilo waa gartay shan iyo labaatan kiilo markaan ilkahayga ku qaaday ee aan baray ee aan muddo hadeer saddex bilooda aan ilkahayga barayay mar kastoo ay imaado guriga aan ku qaadayay xilli kastaba ha ahaatee waxaan u gudbay heer aan fifty konton kiilo aan ilkahayga ku qaado raashin nooc kastaba ha ahaadee cabsi miyaysan ku gelinin ilkuhu hay kaa daataan niyo markii ugu horeysay waxyaabaha dhacdooyinka adduunka ka dhaca unbaa maruun hamigaygu iska noqday inaan ka qayb qaato in aan wuxuun ku gulayso wax bulshada ama soomaalidu badiba aysan dee soo bandhigi karin in sidii aan u soo bandhigi lahaa baan horta go-aankada qaatay waa gar sidaa darteed ayaan ku iri wax ilkahaagu awoodi karaan oo xoog aad ku qaadi karaysid oo qaab aad ku qaadi karaysid oo aad tababar aad ku qaadi karaysid wayna soo bandhigta markaad kiishka kontonka kiile ay ku jirto aad qaadayso gacmaha ugu geyn maysid waad fadhiisanaysaa oo ilkahaad ku qaadaysa ha ilkaha afarta fool baanaan ku qaadaya ilkahoo dhan maaha waa afarta fool baa lagu qaadaya waa gartay afarta fool ayaa dhulkaad saa fadhiisanaysaa ilkahaad saa ugu soo qaadaysaa gacmahaaga banaanka yaallo lowyadooda banaanka yaallaa saa ula soo kacaysaa markaasaa la rabaa inaad kor isula taagtadoo madaxa saa welibana cirka ugu taagtid waa gartay sidaas ayaa raashinka usoo bandhigay in badanna uga soo shaqaynaya isaga sidaan ugu guulaysan lahaa markii ugu dambeysay waxaan soo bandhigay daawahaas isagana daawahan hadeer waa daawo waaraado waa daawaha ugu weyn sideed boole la dhaho waa gartay waa kuwa taayirada la geliyaa ha kuwa taayirada la geliyaa markii ugu horreysay daawahan waxaan ka bilaabay kuwo yaryar oo magaranaysaay xaajiyada iyo sukisukid oo kale aha sida loo yaqaanaba baabuurta yaryar de wixiina waa bir oo ilkihii bulshadii kolley ama ummadii way la yaabtay sida ilkaha aan ugu qabanayo ama hamiga ilaahay siiyey aan ugu qabanayo qaabeeshinka kaasaa aada iyo aad la yaab leh deegaanka udhur aad joogtid oo aad arrimahan kusoo bandhigtay dadku sidee bay u arkeenaa oo dadku maxay ku weydiinayaanna iyo wallaahi dadku horta way dadku way la yaabeen arrinta noocana waxay dhaheen raashinka garanay oo haddaad doontid awood baabad ku qaaday laakiin bir miisaankeedu dee aada iyo aada u wen yahay oo aan qaab loo qaado lahayn baad ilkahaaga lagu qaaday macquul maaha bay dadku dhaheen laba afartaada fool ee ilkaha aada miisaan xaddii intaa leeg aad ku qaado maxay yihiin hadda ay kugu jira aada is leedahay oo aada hiigsanaysaa niyadoo kolley hadda waxaan fakeraya in aan aan oo dee hamigaygu yahay in sidii aan ugu qaadi lahaa arrimahan aan dee caalamka uga qayb qaadan lahaa sida dhacdooyinka adduunka oo kale aan ula aadi lahaa waxyaabaha noocana iyo wax kaloo insha allah aan doonayo inaan soo bandhigo oo aan ayana aan kasoo shaqeeyo haddii ilaahay ka dhigo waa gartay dadka ku dhagaysanaye daafaha caalamka jooga hibadan aad soo bandhigtay inaad afartaada fool ku qaado konton kiilo oo raashina iyo daawayaasha baabuurta maxaad u sheegaysaa dadka ku dhagaysanaya ee v o a kaa dhagaysanaya v o a ayaan mahad celinayaa iyo dadka waxaan leeyahay in dee horta si aan inaan ka qayb qaato arrimaha noocana in laygu taageero oo layla garab taagnaado oo magaraysaay dee laygu soo raaco sidii arrimahan aan uga sii qayb qaadan lahaa ama dee aan caalamka uga soo bandhigi lahaa waa hagaag aad buu u mahadsan yahay cabdiqani maxamuud cabdi oo wariyaha iyaga laascaanood cabdikariin olol uga waramayey dhacdooyin la yaablo uu soo kordhiyey isagoo ilkihiisa ku qaadaya waxyaabaha miisaankoodu culus yihiin oo uu ugu yaryahay gadbadda amaba kiishka bariiska ah ee kontonka kilogaraama marka talo dhanaanaato marka dhaanku iman waayo sahankeenu dheeraado dharaariya ka badan qaato dhaarkii la filanayay dhagaxdii bislan weydo marka dhidarku calwaayo dhulku uu huwado ciiro sahankeenu dheeraado dharaariya ka badan qaato dhaarkii la filanayay dhagaxdii bislan weydo marka dhidarku calwaayo dhulku uu huwado ciiro dhirka sare tukuhu fuulo hadna dhuumo tala maaha dhagahaaga xidho maaha dhufayskaaga aad maaha dhibaatooyinku muuqda sheedaha ka dhowr maaha tv-ga dhuga maaha dhirka sare tukuhu fuulo hadna dhuumo talo maaha dhagahaaga xidho maaha dhufayskaaga aad maaha dhibaatooyinku muuqda sheedaha ka dhowr maaha tv-ga dhuga maaha Oi dhalinyaro, oi dhalinyaro, oi toosa, si waliba si dhaanteeye, ilaa waad u dhalateene, dhaxalkiini
ahaan dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo haalabuurka dhallinyaradu waa naga intaa intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahre ciidle iyo barnaamijka hibada iyo hal abuurka daan intaas ku dhaafno haatanna waa xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska kooxda tottenham ayaa kusoo dhowaatay hogaamiyayaasha horyaalka ee chelsea oo ay iminka usoo jirsatay afar dhibcood oo keliya tottenham xalay ayay afar gool iyo eber ku qabatay kooxda bournemouth chelsea ayaa haddii ay maanta badiso oo ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa ay kordhin doontaa farqiga dhinaca dhibcaha oo ay ka horeyso kooxda kusoo xigtay oo tottenham waxaana ay gaarsiin doontaa ilaa iyo toddoba dhibcood ciyaaraha kale crystal palace waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda leicester city burnley waxaa ka badisay everton oo dirtay saddex gool iyo gool stoke city ayaa iyana saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda hull westham iyo sunderland waxay kala qaybsadeen barbaro laba gool iyo laba gool ah watford hal iyo eber ayay uga uutronatay kooxda swansea halka manchester city ay saddex gool iyo eber uga farxalatay kooxda southampton dhinaca kale horeynta chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku hogaaminaysa shan iyo toddobaatan dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda tottenham oo leh koob iyo toddobaatan buundo manchester city ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh afar iyo lixdan dhibcood waxay hal dhibic ka sarreysaa kooxda kubadda cagta liverpool oo galabta la ciyaari doonta kooxda west bromwich albion kaalinta shanaad waxaa ku jirta everton oo leh toddoba iyo konton dhibcood waxaa dhibcahaasi la wadaagta manchester united oo iyana leh toddoba iyo konton dhibcood haddii aan u weecanno horyaalka laliigaha sbain kooxaha reaal madrid iyo barcelona ayaa isu jawaabay reaal waxay saddex gool iyo labo uga badisay kooxda sporting gihon laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka qadka dhexe isco halka kooxda barcelona ay iina soo xaraysay natiijo taas la mid ah markii ay saddex gool iyo labo ku garaacday kooxda real sociedad laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay xidigooda sare ee leonel messi ciyaaraha kale atletic madrid waxay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda usasuna halka kooxda deportivo la coruna ay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga malaga dhinaca kale horeynta real madrid ayaa shan iyo toddobaatan dhibcood ku horkacaysa laliigaha spain waxaa kusoo xigta barcelona oo leh laba iyo toddobaatan dhibcood labadan koox ayaa ishaleeli doona toddobaadka soo aadan ciyaarta lagu magacaabo il kalaasico oo ah tan uga xiisaha badan xilligan kubadda cagta caalamka kaalinta saddexaad waxaa ku jirta atletic madrid oo leh shan iyo lixdan dhibcood safiya ayaa booska afraad degan oo leh koob iyo konton dhibcood ciyaaraha kalena galabta iyo caawa ayay dhici doonaan valensiya waxaay la ciyaari doontaa safiya real betes ayaa caawa gurigeeda ku martigelin doonta ibar halka qaranaada iyo saltafiga ay food isdiri doonaan caawa dhinaca siriya-ada talyaaniga haddii aan eegno kulamo xiise leh ayaa dhacay toddobaadkan gaar ahaan shalay kii ugu xiisaha badnaana wuxuu dhex maray kooxaha isku magaalada ah ee inter iyo a c milan labadan koox ayaa waxaa ka dhexeeya xafiiltan maadaama ay ka wada dhisan yihiin magaalada milano ee dalka talyaaniga ciyaartan ayaa lahayd xiise gaar ah kadib markii labada kooxba ay gateen shirkado shiinees ah milan ayaa ugu dambeysay oo toddobaadkan ay la wareegtay shirkad ka dhisan dalkaasi shiinaha kow iyo soddon sano kadib waxaa kooxda iska gaday milkiilihii hore silvio berlusconi ciyaartan ayaa natiijadeeda kusoo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah goolasha waxaa ku hormartay inter oo ku hogaaminaysay qaybtii hore laba gool iyo eber hase yeeshee milan ayaa ka daba tagtay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ciyaaraha kalena kaalary afar gool iyo eber ayay ku dharbaaxday kiyeva verona imboli waxay laba gool iyo gool uga farxalatay fiorentina genawe iyo lazio waxay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah balermo iyo bolonyana waxay isku marwaayeen eber iyo eber yuventus ayaa laba gool iyo eber dirtay baskara roma ayaa waxaa taakeysay atlanta waxaana ay isla dhaaf waayeen baraajo gool iyo gool ah sidaasi si lamid ah torino iyo corotone waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah sasolo waxay laba gool iyo gool ku suul daartay samdoria xalayna napoli ayaa saddex gool iyo eber ku qabatay udines weli horyaalka talyaaniga waxaa horkacaysa yuventus oo leh siddeetan dhibcood roma ayaa kusoo xigta oo leh laba iyo toddobaatan dhibcood napoli ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh toddobaatan dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay xubintii isboortiga ayuu inala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestii caashaqa habaayicin waxaa si wada jira ugu luuqaynaya xasan aadan samatar iyo xaliima khaliif magool allah u naxariiste xalataba cawayskii canabay daruuru amir bay ahaayeen cawanaala uma oga wakhtigii ku ciliyo cosigiyo wanaaguna cawanaa laguma oga wakhtigii ku ciliyo cosigiyo wanaaguna wasdaba caraaba waxana ku caddayn karaa xamiyaha indaaliyo waysdaba caraaba waxana ku caddayn karaa xamiyaha indaaliyo ma ogtahay oryaankaba cagaluma waayne caynkaa wax loo yidhi ma ogtahay oryaankaba cagaluma waayne caynkaa wax loo yidhi kuwa caraaray yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayixin kuwa caraara yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa habaayicin
badda caarid ma alma cawa daranta fiidkii oo caddada wala ala badda caarid ma alma cawa daranta fiidkii oo caddada wala ala
guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaas ku dhan waa anigoo ahaa cashi ibraahim iyo jacfar kukaay dhinaca farsamada maxamed cabdi sandheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
adiga ma saare cilmiyada ilaahay mid caruusayaa jiro adiga ma saare cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu galceline adigoo aan u dhaqan anigoo aan caasin cabsi ha igu galceline adigoo aan u dhaqan cashaqan ku taabtaan cudur daaru yeele ceeb kale miyaan dhimay